barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale f m-yada geeska afrika
waa duhur arbaco ah bisha oktoobarra waa sagaal iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelannay mid ka mid a dhallinyarada ganacsatada ah oo ka hadlaya caqabadaha ka hor ka hor yimaada dhallinyarada marka ay fikrad ganacsi hirgelinayaan mar ganacsiga waa inaad marka hore aad lacag yar ku bilowda hadda laakiin lacag badan raadisa inaad ku bilowdid ganacsigaasi ma soconay anu waxaan arkay qaar aan saaxiibadayo oo yidhi waxaan haynaa kun doolar waanu ka baqaynaa inaan ganacsi yar abuurna marka haddii ganacsigu baqasho yar soo gasho lama abuuri kara ganacsi sidoo kalena waxaad maqli doontaa suugaanyahan ka hadlaya isbeddelka ku yimi nolosha gaar ahaan guurka iyo doonista hablaha gabadhii markaa maantay ay isbarataan waxaa laga yaabaa asbuuc gudaheed inaad gabadhii ay isfahantiin ma kala hadlaysid hooyada iyo aabbaha intay ku nool yihiin hooyadii aabba ma kala doonto waxaas ma kala hadlaysid waxaa kala hadlaysaa keliya dantaada haddaa isguursanna ka warran waxa kaleeta gadaal noogu dhig arrinta aabba iyo waxa kale gadaal noogu dhig waxa u baahan tahay waxaanay kaa raba gadaal noogu dhig laakiin horta ay isguursanno dhinaca heesaxana barnaamijka kama tegin
heshiiskada ka baydha bay tidhi hibaaqyo dhinaca kale aan dhegaysanay ismaaciila sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo xubintii ciyaarahna dabcan way ka mid tahay marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warkii iyo dunida in ka badan boqol ciidamada maraykanka ah ayaa ku biiraya ciidamada ciraaqiyiinta iyo kuwa kurdiyiinta ee ku jira howlgal la doonayo in dib gacanta loogu dhigo magaalada mosul halkaas oo ay gacanta ku hayaan kooxda isis afhayeen u hadlay waaxda difaaca ee dalkan maraykanka cabtain jeff davis ayaa u sheegay wariyaasha in ciidamada maraykanku ay gacan siinayaan ilaa toban kun oo kurdiyiin ah siddeed iyo toban kun oo ciidamada dalka ciraaq ah iyo kumanaan kale oo ciidanka booliska ka tirsan kuwaas oo dagaal kula jira kooxda isis oo gacanta ku hayay magaalada mosul labadii sano ee ugu dambeeyey
madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa talaadadii shalay cambaareeyey donald trump oo sheegay in doorashada madaxweynaha ee dalkan maraykanka lagaga shubtay isaga oo yidhi musharaxa xisbiga jamhuuriga ha joojiyo cabashada oo taa beddelkeeda ha ku qanciyo dadka codkooda dhiibanaya inay isaga doortaan bisha nofembar sideedeeda noloshayda weligay ma arag ama taariikhda siyaasadda casriga ahna kuma arag musharax madaxweyne oo isku dayaya inuu ceebeeyo doorashooyinka iyo hanaanka doorashada ka hor intaanay codayntu dhicin ayuu madaxweyne obama ka yiri kulan saxaafadeeda ka dhacay aqalka cad isagoo uu hareer taagan yahay ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga oo booqasho ku jooga dalkan uu dhinaca ka taagan yahay
inta badan dhallinyaradu waxay ku hamiyaan in ay hogaamiyaan shirkado ama shaqooyin heerkoodu uu sarreeyo hase ahaatee waxaa ka hor yimaada caqabado kala duwan caqabadahaas ayaa qaar ka mid a dhallinyarada wax way maareeyaan axmed xasan yuusuf waxa uu ka mid yahay dhallinyarada iyagoon dalka ka bixin ku dhiiraday in ay horumar ka sameeyaan hiigsigooda shaqo iyo hal abuurka ganacsigaba axmed waxa uu aasaasay fikir ganacsi oo markii dambe uu ka dhigay shirkad taas oo bixisa adeegyada tiknolojiyadda casriga ah wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye ayaa axmed kula kulmay hargeysa ugu horreyna waxa uu weydiiyey sababta fikirkan ku dhalisay wuxuu ku yimi markaan arkay baahiyaha dalka ee loo qabo islamarkaana aan de aqoon u leeyahay si fiicanna bulshadeedaan ugu soo tubin karo wixii adeega service a t u baahan yihiin in aan ka haqabtiri karo markaasaa fikirka igu dhaliyay inaan sameeyo shirkaddan had iyo jeer dadka qaar ba waxaa la aaminsan yahay qofkun haddaanu dibadda wax ku soo baran oo aanu jaamacad dibadeed u bixin ama dibad ka iman inta badan inaan waxba samayn karaynin okay barkad waa su-aal aad u wanaagsan oon jeclaa inaan wax badan aan usoo bandhigo dhallinyarada caqabadaha ka haysta in ay shaqo helaan waxa weeyaan horta dalka shaqo way taallaa waanay buuxdaa anigii laftigaygaa soo xayeysiiyey shaqaale inay eh, lama huraan technology ay eh, eh, ay ka shaqeeyaan waxa weeyaan dhalinyaradu waxay ka oranayaan eh, maadaama aan shaqadaa aanu helnay waxa weeye waa inaan salary qaadano mushahar waa in mushahar qaad- eh, aanu qaadano marka problemka waxa weeyaan qofkii volunteerku muu soo shaqaynin marka eh, volunteer waa at least waa inuu noqdaa laba sano two year macni waxaad leedahay dhalinyartu halka shaqada markaaba laga doonaya mushahar in tabaruc lagu shaqeeyo tabaruc un lagu shaqeeya qofkii oo si uu helo khibrad hadduu khibraddaa helo waxa weeyaan eh, waxyaabo badan baa furfurmaya wuxuu tusaya jidkii uu ku shaqaysan lahaa wuxuu tusaya jidkii uu ku heli lahaa lacag inuu maal gashado shirkad inuu furto macne wuxuu arkayaa sida loo shaqeeyo maamulkii eh, wuxuu kala helayaa aqoontiisii Een, qofka doonaya dhallinyarintu jaamacad ka baxay sidaadan oo kale doonaya in shaqo u galo Een, hase ahaatee shaqadii aanay u muuqanin oo dhalinyar badan waxay ku doodayaan dalka shaqa ma jirto horta dalka shaqa way taallaa Eh, shaqadii waxbaan dhallinyarada weyn lagu dhiirigeliyaa in ay shaqo iyagoo abuuran karaan Eh, waxaan ganacsataan arkayna iyo shirkadaba waxaa lagu aasaasay waxa la dhahdo eh, small business management ma- eh, ganacsi yar ay lagu abuuray marka ganacsiga yaraa waxa weyn samir weyn loo yeeshaa Eh, barnaamijka dhallinyaradana haystaan waxay doonayaan inay wenday maalin inay ku taajiraan oo marka ganacsi yar abuuraan inay dallacaan wixii ay soo bandhigayeen marka eh, dalku shaqo wey taallaa le- wax- waxa weeyaan jidkii ay ku mari lahayn dhali- dhallinyaradii ayaan loo tilmaamayn oo waxa weeyaan de qof walba wuxuu doonayaa un inuu kursi ku fadhiisto dalka gudihiisa kama ad bixin adigu halkan ad wax ku barata sidaad ii sheegtayna maanta waxaad maamushaa eh, shirkaddan farsamada casriga ama technologyga la yidhaahdee lama huraan adiga maxaa kuu fududeeyey bay kula tahay Eh, waxaa ii fududeeyey marka lasu soo geeyo toddoba sanaan soo shaqaynayey markaasaan idhi tallaabada iminka aad mar- aad maraysid horaad u dhaafi kartaa kadibba markaa aan gudaha sii gala enjoyadii shirkadihii mar quramo afkayga lagama maqal eg- maxaa lay siin waayay sil- eh, mushaar taasina waxaan tixgelinay inaan helo warqad aan ku jid maro horumarkayga amigayga halkan higsanayo inaan warqadaa helo waxaa dhici karta axmed oo dadka qaar inaanay fikro badan ay hayaan laakiin dhaqaalii aan la haynin Een, si qofku ganacsi u abuuro soo uma baahna in dhaqaale laftiisu tixgelin haa dhaqaale waa loo baahan yahay ee waxaa loo abuuri karaa dhaqaalaha marka ganacsiga waa inaad marka hore aad lacag yar ku bilowda hadda laakiin lacag badan raadisa inaad ku bilowdid ganacsigaasi ma soconay anu waxaan arkay qaar aan saaxiibadayo oo yidhi waxaan haynaa kun doolar waanu ka baqaynaa inaan ganacsi yar abuurna marka haddii ganacsigu no- baqasho yar soo gasho lama abuuri kara ganacsi door nooc maabay khibraddu ka qaadanaysa marka dhallinyartu inay abuurto shaqo amaba ay abuurtaan wax- meel ay ka shaqeeyaan Eh, door muhiimay ku leedahay Eh, kow waxa weeyaan qofkii wuxuu u horseedayaa inuu helo eh, eh, inu- inu- inuu shaqo uu abuuran karo waxa kale uu helayaa in uu noqdo qof mas-uulo oo muto kara oo shaqayn kara marka kow waxa weeyaan maanajerka qolada eh, ninkaa wuu shaqeeyey maamulka shirkadda wuu shaqeeyey wuxuu ka arkaya dabeecadaha siduu kula shaqeeyey sidoo kale wuxuu baranayaa shaqaalaha habkay u shaqeeyaan Eh, sidoo kale wuxuu helayaa jid in la aamini karo qofkan marka aaminaad iminka haddaan doonayo inaan ma- meherad furto dee qof walba wuu garanaya wax weeyaan asiya shayga kadibna waan u soo celinayaa markaan eh, lacagta helo khibrad wuxuu samayn karaa inuu meel walba uu helo inuu volunteer ku shaqeeyo ama ha noqdo shirkad yar ama ha noqdo enjoo yar marka adeegyada qabataan waxaa ka mid ah dhismaha websytada iyo tiknolojiyadan casriga kombyuutarada inay iibisaan Een, sidoo kale saad ii sheegtay xalinta iyo cilisaaridda kombyuutarada iyo telefoonada iyo dhammaan agabka teknolojiga ah ee een, wakhtiyadan la isticmaalo imise shaqaale ah baa isugeyn ah kaga shaqaysaan waxay shaqeeya laba eh, inanba ay shaqeeya Eh, marka labada inana shift waa gelin hore gelin dambe aniguna waxaan qaabilsanay wixii dibadda marketingki maadaama dee toddoba sano suuqa ku jiray in aan macni macaamiishii shirkad ku soo xidho oo dee taasi waxay iga caawisay shaqaalihii aan soo ahaan jiray dad badan bay soo barto waayo adduunka ay soo barto waxyaabo badan baan soo arkay marka waxa weeyaan in aan dadkii eh, ku soo xidho shirkaddii halkeed ka soo bilowda nolosha maantana halkeed maraysaa ilaa shaqaale gelinta shaqaalahaga markaad soo geyso
maasha allah wallahi noloshayda horta waxaan ka soo bilaabay dadaal waxbarasha ee noloshayda iminka waxay maraysaa dee owner waad aragtaa inaan manager shirkad mulkiilo dhan inaan noqday maalintii aad shirkadda markaad aasaastay ogaatay inaad u baahantay shaqaale kula howlgala ee sidaad ii sheegtay wada xayeysiiso warbaahintaad marisay inaad qof shaqaala ama dad shaqaalaha u baahantay dareenkaaga siduu ahaa wallahi markaan soo xayeysiiyey shaqada ee, waxaan soo xasuustay markii aniga lay soo xayeysiin jiray shaqooyinka ah, la oran jiray shaqa loo baahan yahay nin sh- ee, qo- qof halkaa shaqaalaha ayaan soo xasuustay in aniga shirkadii la soo xayeysiin jiray in anigu noqday maanta oo aan shaq- ee, dhallinyarada usoo bandhigo Ee, marka ee, dareenkayga aad buu sareeyey maalinta kaasi wuxuu ahaa axmed xasan yuusuf oo hargeysa ugu warramaya wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye
mar kale duhur wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan isbeddel ballaaran ayaa ku yimid waayaha nolosha meelaha sida weyn looga dareemana waxaa ka mida guurka gaar ahaan habka wiilasha ay u doonan jireen gabdhaha xilliga ay guurdoonka yihiin abwaan maxamuud maxamed cabdulle oo loo yaqaano gaawe waa hal abuur da'yar waxa uuna inta badan xoogga saara arrimaha jacaylka abwaan gaawe waxa uu qaybtan sheekadan ku eegaya dumarkii hore iyo kan maanta wariyaha v o cabdulqaadir maxamed cabdulle ayuu u warramay
waaga horeeta gabadha markii lasoo doonto gabadha horta waa lasoo dooni jiray oo markasta waxaa lasoo mari jiray waalidkii dhalay gabadha lasoo mari jiray marka gabadhaas lasoo maro waxaa laga dhiibi jiray geel geel inta laga bixin kor wax la dhiibi wax laga yaqaano sooriyo sooriyadaas waxaa qaata dadkii meeshaas yimid oo gabadha markii la dhiibaha meesha fadhiyey ama culummadii ha ahaadeen ama familkii ama ciddii gabadhii ka dhalata ha ahaadeen dadkaas ayaa waxay qaadan jireen xoolaha ma- markaas waxa la dhiibi loo yaqaano sooriyada gabdhaad waxaa la dhiibi jiray geel loo yaqaano suuriya maxaa loo dhiibi jiray markaas suuriyada waxaa loo dhiibi jiray waqtigaas lacagaa jirta wadanka anaa u lahaa lacagaa loo dhiibi jiray inta badan suuriyada waxa loo dhiibaa lacag ahaan kaasha loo qaataa markaas dadka meesha kala qaataan oo- oo inta badan meeshaas fadhiya ama ha ahaadeen culamadii ama kasoo qaybgalayaashii ma- nikaax meesha yimid inta badan intaas qaadi jirta suuriyada marka waxaa kaleeto oo mataqaana haddana la dhiibi jiray geela loo yaqaano yardaha yardaha waxaa qaadi jiray khaasatan waalidka dhalay gabadha ayaa ulahaa geelaaska lahaa geelaas markuu yaraato waxaa laga yaabaa inuu yahay soddon neef labaatan iyo shan neef dadkii qaar waxaaba jiraba dad ashaaka ku maqlay oo xataa laga dhiibay boqol halaad marka boqol halaadna dadka ka dhiibay way jireen laakiin meelaha aniga kusoo koray ama meelihii mataqaana aa, taariikhda si waxaan u hayo labaatan neef shan iyo toban halaad iyo qori Ayaa laga dhiibi. yarad ama faras la raacsan iyo qori ama qori waxa xiga marka waxaa loo yaqaano neef la yidhaahdo ama laba neef oo xirmaha ahaadeen loo yaqaano tulud oo la siiyo gabadha abtigeed waxaase la dhiibi jiray gabadhii markii lasoo guursado albari waxa la dhigi jiray aan caadi ahayn oo aad u weyn oo xoolo fara badan lagu qalo waxaa mataqaana halkaas waxa lagu cuni jiray hilib iyo mataqaana wax kala duwan oo dadka aad waqti baa geli jiray iyo dhaqaalo badan dhaqaala fara badan si fiican si fiican hadda laakiin waa- kan maanta midka maanta marka wixii lamaa way iska kooban yihiinba gabadhii marka maantay ay isbarataan waxaa laga yaabaa asbuuc gudaheed inaa gabadhii ay isfahantiin ma kala hadlaysid hooyada iyo aabaha intay ku nool yihiin hooyo aaba ma kala doonto waxaas ma kala hadlaysid waxa kala hadlaysaa keliya dantaada haddaa isguursana ka waran waxa kaleeta gadaal noogu dhig horta aaba iyo waxa kale gadaal noogu dhig wax u baahan tahay wax aanay kaa rabo gadaal noogu dhig laakiin horta isguursano sheekada waxaa laga bilaabaa aan isguursano marka hore waxa laga soo bilaabi jiray maxaa u baahan tahay qoyskeenna sidee ka dhignaa sidee ku maamulnaa hadda laakiin wax kasta waxaa laga bilaabaa horta ay ismehersano kabacdi aa ka wada hadalna arrimaha qalaabto marka waa isbedelka taagan maantay hadda ma haddana waxa mataqaanaa bahashan loo yaqaano waxaa loo yaqaana teknolojiyadda ee adduunka dhan ka hormaray waxaaba laga yaabaaba gabadhiiba inaad ka baratid meel kaleeto ee markaas meesha joogta ka baxsan bal sheekooyinka la xiriira teknolojiyadda iyo sahlidda jacaylka ama guurka bal wax iga sheeg niyo waa mahadsanta waxaaba aaminsanahay horta teknolojiyadda inay waxyaabaha ku ciyaaro dhaqankeeni wax aad iyo aad dhaqankeen ugu ciyaara ka mid tahay waxaa hadda ka hor xasuustaa yar aan saaxiiban nahay sheeko uu sameeyey oo sheekadaas aniga aad iyo aad ula cajiibay waxay ahayd wuxuu la sheekaysanaya gabar joogta gobollada soomaaliya gobol ka mid ah asaga wuxuu ku noolaa magaalada tan ee muqdisho ku noolaa marka gabadhii markii si fiican u sheekaysteen isfahmeen wuxuu ka dhameeyey inay gabadhii ay isguursadaan ilaan gabadha waxay la socota waalidkeed ciddeed wuxuu yidhi ka soo bax lacagta diyaardaa soo tuurayaa hore usoo bood markaad timaadidna hore iska meersiinaa markay soo degtaba gabadhan waxa u diyaarsanaya shuruuddii iyo dadkii mataqaanaa meheri lahaaba way suga- way- way sugayaan waxaas weligaasna muuse arkan gabadhii ninkii hore u ka meersaday sidii ku qalgeysana marka waxyaabahaas waxaa aaminsanahay marka waa wax ka yar saacadaad ii sheegaysaa in in waxaan dhacay dhacay wax saacada ka yar waa gabadhii markay soo degtaba shiiq meeshu fadhiyaba marka wixii maaba hore loo kala tuuray sidiiana loo fududeeyey marka teknolojiyadaas saas wixii maa ugu dheeshay gabadhaas hadda udii dhashay yardaheedii ma arkin mataqaana suuriya kama qaadan neef tulad abti iska iluuba kaas marka waxaa moodaa wixiina maaba inay noqdeen wax ay ku baxayso waqti yar iyo lacag aa badnayn oo wixii la- macnaha gabadha si lacag lacag fiican lagu bixin ama maal fiican aa laga dhiibinna waxay noqonaysaa mid berri si fudud haddana loo furo waana midda keentaa oran karaa gabdhaha soomaaliyeed ee garoobada ah meel kasta jooga waxaase ka qayb qaadanaa in gabadhii mataqaana garoob noqoto inuu qoyska iska dumo ilaan qoyska marka horeta waqti fiicanna lama gelin maal fiicanna lama gelin marka saabtaasa leedahay dumarka iyo dumarka maanta aa ku cabirayo aa jeclaan aan ka idhaahdo oradan waxaa idhi dumarkii wacnaa jiray dalkayga ku noolaa markay damaca gaaraan da-da guurka joogaan dayrsamada joogoo rara lagu darbaalay dugsi iyo qadiirla falka darin ka weyn baa inta dabadda loo dhigo goor hamiinku uu dumaa damaca loo imaan jiray dawadiiyo kalgacalkii haasaa dawadiiyo kalgacalkii haasaawaha dareen kale danta lagu dhammayn jiray dunyadii dalkeenniiyo dacarkii madowgii sooryada tulidda iyo yardaha laga bixin jiray gabdha marka duhurkaas lagii jiray fursadu marka maanta dadkii way dhaqaaqeenoo fariin baa la dubaa la dira dharaaraha facebook dushiisa shiiq laga dalbaayo shahuudii la doonaa meher lagu dejaayo ubax iyo ubax iyo fiyoora deeqadaas la baashaa dunya lagama qaato deris barur ma daaqo dadkii hore dabcan kana bedelay macnaha waxaa ka wadaa dadkii hore iyo kuwan farqi weyn oo u dhexeeyo Facebook oo la duubay. si fiican si fiican waxaa maqlaysaa marka gabadhii la meheriyaan waxaa laga yaabaa adiga gabadhii aad dhashay adoo warkahaynba inaad maqashid facebook ku aragtid heblaayo hebel hebel ay ismehersaday ubax lasoo dhigo la yidhahda gabadhaadii adnaada warkahaynba waraadaa kahayn
cabdulqaadir maxamed cabdulle wariyaha v o a magaalada muqdisho ayuu ahaa waxaana uu wareysanayay abwaan maxamuud maxamed cabdulle oo loo yaqaana gaawe oo ah hal abuura da'yar inta badanna xooga saara arrimaha jacaylka ismaaciil maxaa ku baxay baan maqli jiray maxaa kaaga baxay abwaan gaawe dee wuxuu yidhi boqolkii geel ahaa ee hablaa laga bixin jiray ama faraskii ama qorigii la raacin jiray Ah, iyo maxaa la odhan jiray dee sooriyadii iyo adduunyu ka sheekeeyey gadaal noo maray waxaana bedelay buu yidhi haatan in baashii jabnaato laga yaabo qofkii in wiilkii gabadh intay social eh, baraha isgaadhsiinta bulshada iska bartaan inay isu yimaadaan isguursadaan sootay soomaali ka laga maqan.
yaabo waalidkeen inuu facebook ka arko in inantiisii la guursaday Waa, waaba dhibaatee taas aa dhibata hadday ku darantaan maqli jira taasaa daran wariyaha v o cabdulqaadir maxamed cabdulla ayuu ahaa laakiin ismaaciil haddii guurka la khafiifiyo oo waxaa layidhi salaad say kuu qabataa loo tukadaa boqol geel oo isdaba socda maanta qof bixin karaa wuu yaryahay oo faras ku dari kara qorigii noobata laga qeyliyey marka haddii bahasha la fududeeye waalidkiin loo fududeeyey gabadhii guursato horta- wiilkii guursada horta maxaa ku jaban mid waa rukunada in la maro taa halkaa inoo dhig Ay.
rukunadii macnaa guur ku ansaxayay halkaa inoo dhig Laakiin waxaa leedahay xurmadii laakiin- waalidka la soo maro laakiin inanta lacag badan in laga bixiyo laftigeedu hadhow waxay yaraynaysaa kala taga oo mabeec ba
waxay adkaynaysaa waxaad ogaanaysaa meesha in kharash badan kaa galayoo marka hore looma kala tegayo laakiin haddii inanta laga yaabo eeg in lacagta la qaalgareeyona maaha ismaaciil taasi laakiin qayb yari ka taha haddii wax la kala iibsado waa la kala Haye, iibsado haye, marka haddii wax la kala iibsado sidee reerkii uu ku dhaqmi karaa haye hablu raallim ka yihin maya ismaaciil waa sheeko dheer aawo dhinacii annaga heesa waxaa noo jaban in eh, guurka aad naloo wiilashaad u jeeda annaga markaad leedahay wiilasha waaya heesta marka noo soo haddii qor.
naloo fudaydiyo annaga taasaa noo wanaagsan caashii dhinacii heesa haddaynu kacno waa heesta hego fanaanad codkeedaan iigu cusub yahay waa hibaaq yuusuf cabdi
naftoo hal abuur qoraysa hamiga kala kacaysa qayb halbowlaha sooma yaalo ubal ragba kan ka doortay naftoo hal abuur qoraysa hamiga kala kacaysa qayb halbowlaha sooma yaalo ubal ragba kan ka doortay anuu howlaa dhisayu jacayl heeryada i saartay habeenkiiyo maalintii miyuu hadalkiiba goostay anuu howlaa dhisayu jacayl heeryada i saartay habeenkiiyo maalintii miyuu hadalkiiba goostay anuu heegada heegada limooda haweenka qorxoon la fayda walaal hoonka joogi maaye heshiiskii adaa ka baydhay heshiiskii adaa ka baydhay anuu heegada heegada la moodo haweenka qurxoon la fayda walaal hoonka joogi maaye heshiiskii adaa ka baydhay heshiiskii adaa ka baydhay deegaanka dareen ku raacay ilaa cumarkuu iqaaday hirdooley anoo filayay hawada dhalintaan ogaaday hayaanka dareen ku raacay ilaa cumarkuu iqaaday hirdoomley anoo filayay hawada dhalintaan ogaaday anoo ku sheegsanayaad hanta qadaygu abuurtee intaad hogay qodayso anaa hawshaada koobay anoo ku sheegsanayaad hanta qadaygu abuurtee intaad hogga ii qodayso anaa hawshaada koobay codkaas eh, fanaanada hibaaq yuusuf cabdi iyo heesta M- heego haddaynu intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha nuur xasan bukhaari ayaa inoo haya
waxaan ku horeynaya xalay waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka kooxaha horyaalada qaaradda yurub kooxda haysata horyaalnimada koobkan ee real madrid ayaa guul muhiim ah ka soo hoysay kulankii ay xalay la ciyaartay kooxda liiga warsow ee dalka poland oo ay kaga badisay shan gool iyo gool ciyaaryahan greth bayle oo isagu tartankan aanan wax gool ah ka dhalinin tan iyo sannadii labada kun afar iyo tobankii ayaa ka mid ahaa ciyaartooydii xalay real madrid u dhaliyey goolasha ka hor inta aysan bilaaban ciyaartan ayay booliska magaalada madrid ee dalka sbain xireen saddex ka mid ah taageerayaasha kooxda liiga warsow kadib markii ay sameeyeen rabshado lugta labaad ee ciyaartan oo labada bisha nofembar ka dhici doonta dalka poland ayay labada kooxoodba ku ciyaari doonaan garoon maran sababtoo ah waxaa sidaas ciqaab looga dhigay kooxda liigii warsow oo taageerayaashooda ay ku kaceen falal cunsurinimo ciyaartii ay la dheeleen kooxda brushia dodmon real hadda waxa ay gruupka f isla hogaaminayaan kooxda brushia dodmon oo xalay laba gool iyo gool ku garaacday naadiga sporting lisbon waxay leeyihiin min toddoba dhibcood ciyaaraha kalena gruupka e kooxda c s k a moscow ayaa barbardhac gool iyo gool ah la dhaafi weyday kooxda monaco goolka waxaa la hormartay kooxda ka socotay magaalada moscow waxaana u saxiixay ciyaaryahan lasina tareyore laakiin dhammaadkii ciyaarta waxaa monaco u barbareeyay ciyaaryahan bernardo silva c s k moscow iyada ayaa ugu hooseysa gruupkan waxaa shan buundo ku horkacaysa kooxda monaco waxaa kusoo xigta naadiga tottenham oo kulankeedii xalay barbardhac eber iyo eber ah la gashay naadiga bayan liverkusen gruubka hejna kooxaha sefiya iyo yuventus oo isla hogaaminaya ayaa isu jawaabay yuventus waxa ay gool iyo eber uga adkaatay naadiga leon goolka waxaa u dhaliyey ciyaaryahan howan quadrado halka sefiya ay sidaasi si la mid ah gool iyo waxba ku suul daartay naadiga dinamo zagreb goolkaasi guusha waxaa sefiya siiyey ciyaaryahan samiir nasri oo si ammaah ah hadda ugu ciyaara naadiga yuve iyo sefiya waxay wada leeyihiin min toddoba dhibcood gruubka ugu dambeeya ee g waxaa ka dhacay ciyaaro xiise leh kooxda f c porto ayaa ka daba tagtay naadiga clabrook oo tan iyo daqiiqadii siddeed iyo lixdanaad ee ciyaarta ku horkacaysay gool iyo waxba borto oo uu goolka barbaraha u dheliyey ciyaaryahan miguel layun ayaa waxaa aakhirkii ciyaarta goolka guusha rigoore ugu dheliyey ciyaaryahan andrea silva guushaasi ayaa u dhaqaajisay kaalinta saddexaad waxay hadda shan dhibcood ka hooseysaa kooxda hogaaminaysa gruupkan ee leicester city oo ciyaarteedii xalay gool iyo waxba uga awood sheegatay kooxda f c copenhagen caawana ciyaaro kale oo ka tirsan tartankan koobka kooxaha horyaalada yurub ayaa jiri doona gruupka a kooxda arsenal ayaa gurigeeda ku martigelin doonta naadiga ludagoretis rasgard paris saint germain waxay fooda dari doontaa kooxda basel qaybta b waxaa wada ballansan dinamo kef iyo benfica halka ay beshiktaas booqan doonto kooxda napoli kulanka uga xiisaha badan caawa waxa uu ku jiraa gruupka c kooxda barcelona ayaa magaalada barcelona kusoo dhoweyn doonta naadiga manchester city man city waxaa markaan wata beb guardiola oo koobab fara badan horey ugu soo qaaday barcelona isaga oo ciyaartooy ah iyo weliba isaga oo tababaro ah kulanka kalena waxa uu dhex mari doonaa celtic iyo brushia mongen gladbach ugu dambeyntiina gruupka d bayan munchen ayaa fooda dari doonta naadiga b s v eindoven halka f c rostov ay isku beegan yihiin kooxda atletica madrid ee dalka sbain dhegaystayaal xubintii isboortiga intaa ha inoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari ismaaciilo markaad maqasho haddii godob aan kaa qabay inaad Haye.
gool ahaa ke waa heesahan ugu jecelaha waaba gardhigasho haddaad aad aad- aad wax tabanayso haye golaha keen laakiin yuuska iyo gonada baas iska daa haye waa meelaha ka yuustamin marka meelo badan bay taabanaysaa aad iyo aad aad iyo aad codka macaan fanaanka axmed cali cigaal iyo heestii gabdhuhu geedaha waxaa jira buxundhaala baaso lugaka bulaalo gacma nabaaru yeele haddaa tahay mid gaare ah igudayn galgalashada geedaha waxaa jira buxundhaala baaso lugaka gulaalo gacma nabaaru yeele haddaa tahay mid gaare ah haygudayn galgalashada gobtan fariistaba melroob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xadhigalay geedgoodi ahaadii gobtan fariistaba meel roob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xadhigalay geedgoodi ahaadii gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo aniguwi gabdhuhu waxay ku faanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu diray garan maayo anigu wiil garta ruux yaqaano gardarraada ka jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday garta ruux yaqaano gardarraada ka jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday
axdigeennu goyne koormu kula xumaaday codkaasi axmed cali cigaal wuxuu gebagabe u yahay idaacaddaydii duhurnimo caasha cudyaanoo ismaaciil xuseen farjar aydan la socodsiinayay tan iyo intayn afarta kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
gobtan fariistaba melgeelka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesii ku cartamay geedyaadii gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka